إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ciid mubaarak dhegeystayaal taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ku soo dhowaada warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan oo aan dhammaantiisba ku soo qaadanayno fantasiya ku saabsan sida munaasabadda ciidda ah loogu dabaaldegay kuwaas oo lagu qabtay magaalooyin kala duwan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن चलो चलो सब ईद मनाई जश्न मनाई खुशियों से एक दूजे को गले लगाई हर एक का दिल जीत ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियाँ मिलकर बांट ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियाँ मिलकर बांट ले sanadkan tartanku waxa uu xambaarsan yahay xiiso iyo xamaasad aan horay loo arag odayaasha waa diyaar cid maqanna ma lahan
Ee, haddii su-aalaha lagu kala badin waayana insha allahu waxaa jiro ee, su-aalo kale iyagana oo gaar ah oo loogu talagalay in lagu kala baxo
waa labadeenni oo maaragtay odaygii guud iyo ku-xigeenkiisii oo isqaybiyey oo laba majmuuco oo saaxiibadeena hogaaminaya niyadda aan furno qolo walba qolada kale inay guulaysato ha u rajayso aan khayrkii wanaagga ka jeclaano
insha allahu tacaala een, ragga igu wehelinaya garbahayga waxaa ka mid ah suldaan maxamed cabdulaahi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah suldaan xaydar cabdiqaadir ayaa ka mid ah
waa hagaag hal daqiiqa ka yar ayay ku soo istaageen
asalan xasan daahir cali jawaabta waxa weeye suuf iyo geedka la yidhaha qumbaha oo oo la jilciyey ayaa laga dhigan jiray joodari
kala dhigdhigidda oo ah toddobada xalqadood sida ay kala ahaayeen ayaan haynin
wax hooyadaygu dhalin oo hadda igu yaallo waayahay aad baa isku fiifiirinayseen markii oo su-aasha laydin weydiinayay ka waran bal dhibaa waqtiyaa kasoo marteen aad iyo aad maasha allah ku dadaalna waa- waa Wastan fikrad badan uba haa waxaan rajaynaynaa insha allah inay sax noqoto
waxaa lagu yidhi waqul rabbi zidnii cilman maanta markaan cilmiga la siyaasido oo la barto lagu camalfalo waa min addiin
waxaad u jeedaa macawiisyada qaaliga ah haddaan bacda ka feeqanayaa insha allahu tacaala salaada ciiddaan rabaa inaan ku tukado aad baan ugu faraxsanaa waana soo dhaweynaynaa mar walba in naloo qabto arrintaan oo kale in naloo qabto waan soo dhaweynaynaa insha allah
insha allah guushaa la raacday gruubkeennii dhar ciidaa liisi insha allah macawiis quruxsan xamaamad quruxsan oo aan maanta kurka qaybgelaayo ciiddu
maxaustii haddaa ku ciidi lehna salaada u aadi leheen iyo cumaamadeeda nala siiyey barfuunkeeda isla jiraan waaliga jubbada hoose abu yuunus iyo makaatibtiisani aad baan ugu mahad celinaynaa ee daacidii daadihinaysa alfurqaan waa u mahad celinaynaa waxaa leenahay ilaahi ha barakeeyo
waa tartan xiiso leh oo sanadkan ka qaybgalayaan odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose tartanku wuxuu ka kooban yahay laba xalqadood waxaana xalqada koowaad maqli doontaan caawa fiidkii saacaddu markii ay tahay laba saac oo fiidnimo insha allah
mar kale dhegeystayaal waxaan idin leenahay ciid mubaarag aynu ku horeyno magaalada jamaame ee walayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo lagu qabtay fantasiyo ay dadku ku muujinayeen farxaddooda ciidda waxaana ah warkan ku eegaya maxamed qaasim
fantasiyo lagu soo bandhigayay ciyaaro kala duwan ayaa waxa ay shalay galab ka dhaceen oo ku beegneed maalinta koowaad ee ciidul adxa magaalada jamame ee gobolka jubbada hoose ciyaarahan ayaa waxa ay si gaar ah uga dhaceen fagaaraha weyn ee sheekh cabdiraxmaan xudeyfa halkaas oo ay ka dhaceen fantasiyo xiiso badan oo soo jiitay dadweynaha magaalada fantasiya waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedyo kala duwan oo ay ka mid yihiin ciyaarta muraaxadda iyo ciyaarta gambarka kuwaas oo si weyn u soo jiitay indhaha bulshada
haye waxay noo xigi doonto aywa ciyaarta marwaaxadda waxaad arki doontaa marwaaxad waxaa la ogaa dukaamada laga soo gado iyo isbe baartiska marwaaxadd oo dad aad arkaysaan dad ah haye ha haye marwaaxadda marwaaxadaa bilaawar dabkaa la geliya haye way socotaa marwaaxadda way socotaa haye haye haye haye haye haye marwaaxadda way jabi rabtaa haye marwaaxadaa socon rabta way socotaa marwaaxaddii way bilaawatay way bilaawatay lambar koo way ku bilaawatay haye haye haye lambar labo lambar labo haye haye haye way socotaa way socotaa marwaaxadda lambar labo ay ku socotaa way dheerays way dheerays lambar saddex lambar saddex lambar saddex marwaaxaddii way dantay way dantay haye waxaa inoo xigi doontaa layidhi cayaar la yidhaahdo gambarka si fiican aan u fiirina cayaarta gambarka haye waad aragtaan waxaa bilaaban rabta ciyaarta gambarka gambar maqaar laga samaynaya lisku ogaa dadaa laga samayn rabaa maanta haye gambarkiyaa la kabinaya waad aragtaan haye gambarkiyaa la samaynaya waad ujeedaan waa kaa gambarka waa la sameeye gambar waa kaa yaalo waa lagu fariisan karaa haye haye gambar dhaqdhaqaaqayo we waad aragtaa haye haye sidoo kale goobta fantasiyo oo ka dhacayay waxaa lagu soo bandhigay ciyaarta mootada wuxuuna ahay jawiga sida tan
mootadii waa lagu dul istaagay hal gacanaa lagu wadaa hal gacan wayna hortaysaa mootada hadda kadibna shaqadan waa inaan barannaa haye haye bal fiiri meesha sida loo sheelraynayo qaabka loo wada bal fiiri haye haye bal fiiriya bal fiiriya hal gacanaa lagu wadaa wax haye kaligaadaa socoto mood fiiriya kale mood kaligaad socoto fiiriya kaligaadaa socoto war kalaa imaada kaligeedaa la wareejinayaa fiiriya moota waata maanta allah ila fiiriya gacmaha waa la deestay kaligeedaa wareeganaysa mootada war maxaa lagu sameeyey mootada haye haye waa la seexday moota jiifjiif lagu wada fiiriya jiifjiif waa lagu wada jiifjiif war waaba la yaamaad war meesha fiir waa lagu dul istaagay haye iida waa la daba socdaa kaligaadaa socota maanta fiiriyahe hool kalaa bilaawatay haye waa ka darow dibi dhal waay haye meesha xagga waa la jiifaa fiiriyahe haye fadha fadhyalu waa lagu jilbi jabsaday mootada dusheeda ayadaa laga yaabi mooto meeshay dad maruubin jirta iidaa laga yaabi maanta bal fiiriya ila fiiriya ya maasha allah bal fiiriya he waa la xukumaya kaligaada wareeganaysa kaligaad mooto waa tahay gacmaha la deynhaya waad aragtaan ayuu nooc iyadoo ahaa mooto la soo bandhigay maasha allah haye mooto waa lagu jiifaa wayna socotaa ka taliha waa kee waa la jiifaa wayna socotaa mootada waa la jiifaa adigii ka cabsanaya adoo dusheeda ku fadhiya waa la jiifaa waana la wadaa dadka reer jamcama ayaa si weyn u soo dhoweeyey ciyaartooda iyo abaabulayaasha waxaana fantasiyo kusoo dhammaadeen jawi farxadeed iyo mid qurux badan iyadoo ay ka mid yihiin meelaha fantasiyada ka dhaceen degmooyinka kamsuuma iyo xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe iyadana waxay ka mid tahay goobaha ay dadweynuhu ku daawadeen ciyaaro kala duwan waxaana ka warramaya maxamed muudey axmed abu muslim عيدنا عيد الأضحى بشعائرنا الدينية في العاشر من ذي الحجة من السنة القمرية عيدنا عيد الأضحى بشعائرنا الدينية صلاة العيد صلينا وباركنا وهنينا صلاة العيد صلينا وباركنا وهنينا وللأرحام واصلنا فرب العرش يرضينا
bandhigan shalay ka dhacay fagaaraha degmada saako kaas oo soo diyaariyey maktabka dacwada iyo maamulka degmada waxaana bandhigaasi ka soo qayb galay boqolaal ku dhaqan bulshada reer saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxyaabaha shalay galab lagu soo bandhigay saako marka aad u kuur gasho waxaa ka mid ahaa xaaladaha iska caabinta cadowga inta uu ku soo weerarin iyo qaabka loogu hortago raggii fantasiyahaasi soo bandhigay dhammaantooda ay ahaayeen walaalaha jeyska xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo reer saako u ballan qaaday saddexda maalin ee ciidul adxa ay kolba maalin kasta ay u soo bandhigi doonaan fantasiyo kala duwan bulshada ku raali noqonayaan gebagabada fantasiyaha shalay ka dhacay fagaaraha degmada saako ayaan waxaan wax ka weydiiyey mid ka mid ah bulshada ku dhaqan sida uu u arko bandhigan waanoo magacayka bilaabo maxamed isaaq macan uraan ka magac dheer gacmay dheera waxaan aragay ciyaaro ciyaaro ay hore ku bedelan ee dad bulshadan farxad geliyey oo ule oo la macaansadaa oo weliba leenku dherigna waqtiga eed neenka gaabadi iriidi neenku dhiidi ciyaaro hoyran eed iyo eedan ku bedelno eedan neen farxad geliya aragahayna
bal ciyaartan ma sanadkan ba u horay mise horay baa lasoo bandhigi jiray tan oo kale wiilashii malaha bandhigna fantasiyihii shalay ka dhacay fagaaraha degmada saako ayaa bogaadiyey bulshadii u soo daawasho tagtay iyagoo u mahad celiyeen maktabka dacwada saako iyo maamulka degmada markaana ah magaalada kunya barrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose shalay gelinkii dambe waxaa lagu qabtay fantasiyo ay ka soo qayb galeen dadweyne fara badan halkaas oo lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiqaariq maal cabdiweli aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir haashimow shalay gelinkii dambe ahaydna maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaan goobjoog ku ahaa musallaha sayid maxamed cabdulle xasan kaasi oo lagu soo bandhigayay fantasiyo aad iyo aad u cajiib ah fantasiyahaasna u dhexeeyey afarta xaafadood ee deegaankani kunyi barrow waxaana halkaasi ay kusoo bandhigeen ciyaarooyin aad iyo aad u cajiib u ah dadka bulshada ee deegaanka kunyi barrowna aad iyo aad u xiise geliyey waxaana ay halkaasi afartaasi xaafadood kusoo bandhigeen ciyaaro aad iyo aad u cajiib ah islamarkaana soo jiitay bulshada daawanaysay walaalka een musallaha aad iyo aad ayaa loo soo buux dhaafiyey dadkan aad iyo aad ayay u faraxsanaayeen een jebigana waxa uu ahaa sidan kow labo saddex waa bilaabi kartiin haye haye
walaalka inagoo ku guda jirna in aan wax ka ogaano een sida fantasiyaha uu u dhacay iyo ciyaaraha kala duwan ee lagu soo bandhigay een waxaan mikrofoonka ee la dul tagnay ee mid ka mid ah daadihiyaasha fantasiyaha waxaana halkaasi uu warbixin kooban inagu siiyey in ay si aad ah usoo dhaweynayaan ciidul adxa islamarkaana halkaani mahadcelin ugu dirayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waan ku soo dhowaayey idaacadda alfurqaan waxaan leenahay shaqooyinka ay dadku u qabanayaan muslimiinta gaar ahaan ay u qabanayaan jazaakum allahu khayr aljazaa waxsan allahu ilaykum ayaan leenahay maanta waxaan taagannahay musallaha sayid maxamed cabdulaahi xasan ayaan taagannahay deegaanka kunya barrow ku yaallo farxadaan ku ciidaynaa ciyaarooyin kala duwan ayaa socdo waxaa kaloo maaragtay meeshaan maaragtay waxbarashadooda iyo aqoontooda ay soo bandhigayaan ashbaalu shuhadaa saakana waxaa jirtay quraac ayaa jirtay sida xalwiyaadka oo kale iyo maaragtay geel iyo qado inta waan ku qaadannay farxad tiro badanaan ku qaadannay farxaddooda lama soo koobi karaan leenaha farxaddeena maanta dhammaan dadka muslimiinta oo dhan shanqartooda sidaa u maqlaysa ama muuqaalkooda u arkaysa tiro ahaana lama soo koobi karo maaragtay himigoodana wuu sarreeyaa ayaan leenahay sidoo kale walaalka markana waxaan mikrofoonka kusoo dhaweynay mid ka mid ah raggii ee tartamayaasha ahaa ee halkaasi een ciyaaraha kala duwan kusoo bandhigayay isagoona dareenkiisa ee noogu cabiray sidan walaykum asalaam marka ugu horeeyay labooti ciyaartan ka dhacay waana lama filaana ay la noqotay waa soo orday waa soo orday haa marka labaad ka dhacay haa waa nasiib waa nasiib haa hadda laakiin iska dayana inaan ku guuleysan insha allah walaalka lama soo koobi karo fantasiyaha shalay ka dhacay ee deegaanka kunya barrow waxa uu ahaa fantasiyo aad iyo aad la isugu soo dabiriday islamarkaana xamaasadiisa wata musallaha sayid maxamed cabdulle xasan ee ku yaala kunya barrow shalay sidaasi ayaa loogu ciiday mar kale waxaan dhegaystayaasha ee leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن وعبادات كينا نجا أقبله إن شاء الله تعالى markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sida looga ciiday caalamka islaamka waxaana soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha meel kastoo ay ka joogaan dunida waxaan allah weydiisanaynaa in ciidan ciideeda kale unagu gaarsiiyo farxad iyo reynreyn insha allah haddii aan u imaano caalamka islaamka iyo sida looga ciiday runtii ciidani si wanaagsan ayaa looga ciiday dunida islaamka dadka muslimiinta ahna waxay muujinayaan shucuurtooda farxadeed ee allah subxaanahu watacaala ku weyneynayaan sidaan la soconno malaayiin ruux oo muslimiin ah ayaa sanadkani ku sugan xajka kuwaasi oo allah ku sharfay inay gutaan rugni ka mid ah tiirarka islaamka maalmahan hilbawaradka ahna xujaayadu waxay ku jiraan acmaashoodii ugu dambeysay marka bilaadu xaramayn sidaasi wanaagsan ayaa looga ciiday dadka muslimiinta ah ee gudanaya xajka ayaana u duceynaya walaalahooda muslimiinta gaar ahaan walaalaheena khaza ee cadowga sanka dhulka ugu jiiday caalamkana tusay in awoodda teknolojiyadda heer kastoo ay gaarto aanay loodin iimaanka iyo caqiidada sanadkani xajka muslimiinta ku sugan iyo qadiyadda khaza aad ayay u muuqatay runtii waxaana laga dheeha karaa hadallada iyo kiliibyada ka imanaya manasigta xajka inkastoo maamulka al sacuud aanu ogoleyn in si rasmi ah loo muujiyo qadiyadani haddana xujayada muslimiinta ah ayaa si iskood ah arrinkani u dareemayey waxay awoodaan markaas oo ducada way la garab taagnaayeen allahna waxaan weydiisanaynaa inuu wanaajiyo ajarka walaalaheena reer khaza cadowgooduna jebiyo islaamnimada iyo towxiidkana ku sugo guushana uu soo dedejiyo si guud bilaadu jasiiratul carab sidaasi wanaagsan ayaa looga ciiday muslimiinta farxaddu way muujinayeen dalalkuna way ku kala duwanaayeen dabcan oo dal waliba iyo qolo kasta waxay leedahay dhaqamo iyo caadaad u gaara haddii aan u imaano dhulka shaam gaar ahaan dalka syriya waxay muslimiinta halkaasi ku nool ciidani uga dhigan tahay mid aada uga duwan ciidihii soo maray ku dhowaad lixdan sano oo xiriir ah sababtu waxay tahay waa ciiddii ugu horeysay oo ciidul adxa ah oo ay muslimiinta shaam ku dhowaad lixdan sano kadib ay xor ka yihiin nidaamkii nusayriyada ah ee qoyska al asad fagaarayaal waaweyn oo ku yaala magaalooyinka ayaa waxaa salaada ku oogay malaayiin ruux oo muslimiin reer suuriyaan ah kuwaasi oo aada looga dareemayay shucuurkooda farxadeed ee ciidda iyo inay ka xoroobeen nidaamkii nusayryada ah ee tobnaanka sano dhadhansiinayay dhibaatooyinka kala duwan dimashiq oo ah caasimada syriya ayaa ka mid ahaa meelaha sida wanaagsan looga ciiday fagaarayaasha saaxatul umuwiyiin ee bartamaha magaalada dimashiq ayaa la arkayey iyadoo ay soo buux dhaafiyeen dad aada u fara badan kuwaasi oo takbiirsanaya allahna ku shukrinaya ximis ayaa soo kale ka mid ah xamah ayaa iyana ku jirta xalab oo iyadana magaalada labaad ee ugu weyn dalka syriya sidaasi ayaa looga ciiday darcaa iyo magaalooyin kale ee la mid ah ee dhaca koonfurta dalka syriya iyaguna si wanaagsan ayaa looga ciiday arrinka aadka u muuqanayay waxay tahay in dadka ay sanadkani fagaarayaal waaweyn ku tukanayeen salaada magaalada idlib oo hoy u ahayd kacdoon wadayaashii dalka syriya dowladdana ka noqday ayaa iyaduna si wanaagsan looga ciiday dadka ayaana hambaryada ciidda ah isdhaafsanayay maadaama lagu guda jiro maalinkii labaad ee ciidda weli waxaa dalka syriya guud ahaan laga dareemaya shucuurka farxadeed sanadkan reer syriya waa ay uga duwan tahay sanadihii lasoo dhaafay xujey aada u fara badan oo siiriyaan ah ayaa sanadkani gudanaya xajka iyagoo tilmaamaya inay aada u faraxsan yihiin maadaama uu allah ka dulqaaday nidaamkii nusayryada ee dacarta leefsiiyey muslimiinta shaam haddii aan aadno dhanka afghanistan oo ay ka jirto imaaro islaami ah oo dalka ku maamulaysa shareecada islaamka si wanaagsan oo aada u hersaraysa ayaa looga ciiday muslimiinta ayaana sanadkii afraad oo xiriir ah waxay ku hoos jiraan harka shareecada islaamka kadib halgan qaatay labaatan sano oo dalkaasi kaga xoreeyeen xamladii ugu ballaarnayd qarnigan ee lagu qaado dal muslim ah oo ay hogaaminaysay dowladda ku caanbaxday dulmiga iyo xadgudubka ee maraykanka fagaarayaal waaweyn oo ku yaala kaabul qandaxaar nabroos qondoos helmand iyo kuwo kale ayaa salaada ciidda lagu oogay fagaaraha kandahaarna waxaa goobjoog ahaa amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan mowlaahi batullaahi kaasoo halkaasi ka jeediyey khudbad muhiim ah dadka ayaa loo qeybiyey warqad ay ku daawacan yihiin kelimadda amiirka imaarada islaamiga oo ahayd kelimad dhinacyo badani taabanaysay reer afghanistan runtii waxay aada ula dhacsanaayeen adkaysiga iyo hal adeega muslimiinta khaza iyagoo tilmaamayay in haddii ay awoodi lahaayeen jid loo maro khaza aanay ka labalabayn lahayn u gurmashada walaalahooda yuhuudda ah dhibaataynayso afghanistan waxay tusaale u tahay xilligani nidaamka islaamiga ah ee ay mujaahidiinta u xusuuldoobayaan inay ka hirgeliyaan caalamka islaamka kaasoo dastuurkiisu yahay shareecada islaamka imaaraduna waxay afarta sano ee ay ka jirto dalka ay hirgelisay mashaariic horumarineed oo bulshada reer afghanistan wax badani ka bedelay noloshooda markii dalku uu kaana qaaday nidaam islaami ah ayuu allah barwaaqeeyey oo markaad akhriso taqaariirta bilaha ah ee la xiriira horumarada uu dalka ku tallaabsanayo waxaad dareemaysaa ashqaraar iyadoo ku gelinayso rajada ah in dalal badan oo ka mid ah caalamka islaamka siiba soomaaliya uu mar dhow ka dhaco isbeddel la mid ah kii ka dhacay dalka muslimka ee afghanistan ra-iisul wasaaraha dalka afghanistan mulla maxamed xasan oo tahaniyadda ciid ay la hadlayay muslimiinta afghanistan ayaa sheegay in ku dhaqanka shareecada islaamka ay tahay nimco weyn oo allah siiyey reer afghanistan culimaduna ay waajib ku tahay inay ilaaliyaan nidaamkaasi islaamiga ah haddii aan u imaano dalalka caalamka islaamka ay ka socdaan dagaalada jihaadiga waxaa iyagana looga ciiday si wanaagsan mujaahidiinta ayaana la wadaagay muslimiinta hambalyada la xiriirta ciidda aan ku horeyno dalka yemen dhulka xikmadda iyo himaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa hambalyada ciidul adxa la wadaagay muslimiinta war qoraal oo baahisay mu'asasada almalaaxim ayaa muslimiinta loogu hambaliyey ciidda waxaana lagu yidhi furimaha dagaalka iyo jihaadka iyo goobaha shahaadada lagu helo iyo daryanka rasaasta hoostiisa ayaan ummaddeena muslimka iyo walaalaheena mujaahidiinta uga soo diraynaa tahniyadda ay haraynayso walaaltinimo iyo jacayl ayaa lagu yidhi warka ay baahisay mu'asasada almalaaxim waxaa warka qoraalkahi lagu sheegay in raayada jihaadka ah ay ka taagan tahay kana sii taagnaan doonta yemen dhiigga shuhaadada ah ee ku daadanaya saaxaadka kala duwan uu yahay wax allah loogu dhowaanayo oo horudhac u ah in dhulka la makaniyo dowlad islaami ah dhanka maqhribul islaam mu'asasada warbaahineed al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ayaa faafisay war qoraal ah oo ahaa hambalyada ku socota muslimiinta caalamka waxaana lagu yidhi annagoo ah jamaacada alqaacida ee maqhribul islaam waxaana farxad gelinaysaa inaan hambalyo u dirno muslimiinta iyo walaalaheena mujaahidiinta ee jooga filistiin yemen soomaaliya qaarad u ekaha hindiya iyo saxaraha iyo saaxilka afrika allah waxaan weydiisanaynaa in walaalaheena reer khaza ka dulqaado dulmiga iyo xadgudubka ayaa lagu yidhi warka ay faafisay mu'asasada alandalus haddii aan u nimaadno dhanka dalalka saxaraha iyo saaxilka afrika mu'asasada azalaaqa ayaa iyaduna soo saartay war kooban oo qoraal ah kaasoo hambaliyada ciidda loogu dirayay muslimiinta waxaana lagu yidhi waxaan hambaliyada ciidda u diraynaa guud ahaan muslimiinta iyo mujaahidiinta si gaar ahna waxaan ugu diraynaa walaalaheena iyo ehelkeena ku nool khaza maxaabiisteena ku jirta jeelasha cadowga iyo culimadeena fadliga badan ee ah taaj madaxay noo saaran ayaa lagu yidhi markaa si guud caalamka islaamka sidaas wanaagsan ayaa looga ciiday allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ciido kale nagu gaarsiiyo farxad iyo warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa